أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta maamulka loogu yeero puntland oo weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya kuna tilmaamay inuu yahay xoghaynta xasan gurgurta oo aan wax aragti siyaasadeed lahayn dhaleecaynta iyo fariimaha hawada la isku marinayo oo muddooyinkan ku soo badanaya gudaha cadowga xaaladaha isku cakiran iyo wararkii ugu dambeeyey ayaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah mid ka mid a gacanyarayaashii cabdi iley oo iskuday dil ka badbaaday iyo mas-uul ka tirsan maamulka dabadhiifka ah ee soomaali galbeed oo lagu dilay gobolka jarar wasiirka amniga maamulka ashaadaladirirka jubbaland oo sheegay in cid kasta oo isku dayda inay culays amni saarto maamulkooda ee dagaal kala hortegi doonaan qodobada kale waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee katahaab ikhbaariya oo maanta soo saaray muuqaalka weerarkii lagu laayay maleeshiyaadka murtadiyiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo meydka nin ganacsado ah oo laga helay meel u dhow gobolka wajeer waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa salaadiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga dalka oo soo dhoweeyey caleemasaarka suldaanka beesha hadame ee dhowaan ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa mid ka mid a gacanyaarayaashii cabdi iley ayaa iskuday dil ka badbaaday iyadoo mas-uul ka tirsanaa maamulka dabdhilifka ee soomaali galbeedna lagu dilay gobolka jarar qodobkaas iyo sidoo kale meydka nin ganacsada oo laga helay meel u dhow gobolka wajeer waxaad ku maqlaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka katayb al akhbaariya ayaa maanta faafiyey in muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muuqaalkan ayaana la daawan karaa muddo saddex daqiiqo iyo qadar soddon sikin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mid ka mid ah gacanyarayaashii cabdi iley oo iskuday dil ah ka badbaaday iyo mas-uul ka tirsan maamulka soomaali galbeed oo lagu dilay gobolka jarar wararka ka imaanaya magaalada adisababa ee caasimadda waddanka itoobiya ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ka dhacay iskuday dil oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo xubno aada uga agdhowaa madaxweynihii hore ee maamulka dabadhilifka soomaali galbeed ninka lagu magacaabo cabdi iley waxaa rasaas lagu furay gaari uu saarnaa nasrudiin iyo xubno kale oo ka mid ah shakhsiyaadka sida aadka ugu dhow cabdi iley waxaana la rasaaseeyey xilli ay kasoo baxeen hotelka golden wararku waxay sheegayaan in falkan uu ka dambeeyo mid ka mid ah ilaalada mustafa cagjar hogaamiyaha maamulka soomaali galbeed hadda ugu magacaaban xabashida ninkan ayaa lagu magacaabaa efrem abagasa waxaana uu kasoo jeedaa qowmiyadda axmaarada isagoo si gaara muddo sannadaha ula socday mustafa cagjar siyaasiyiin xiriir dhowla leh cabdi iley ayaa baraha bulshada ku faafiyey xogta qaabkii ay wax u dhaceen wuxuuna dhaawac halista soo gaaray mid ka mid ah gacanyarayaasha cabdi iley oo hadda lagu daweynayo cisbitaal ku yaal addis ababa toddobaadkii hore ayay ahayd markii magaalada addis ababa laga soo afduubay wasiirkii hore ee waxay ugu yeeri jireen cadaaladda maamulkii cabdi iley kaasi oo nidaamka mustafa cagjar uu ku xiray magaalada jigjiga mujrimiin xilal muhiim ah kasoo qabtay nidaamkii cabdi iley ayaa degan hoteelo ku yaal magaalada addis ababa halka kuwo kalena ay u baxsadeen dhinaca waddanka kenya dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa deegaan ka tirsan gobolka jarar ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ammaanka ee maamulka mustafa cagjar goobjoogayaal ayaa sheegay in toogasho lagu dilay axmed cabdulaahi geedi oo ahaa madaxii hogaanka nabadgelyada ee degmada yucaale ee gobolka jarar ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin sababta ka dambeysa dilkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay xilli ay marayeen deegaanka ceelasha biyaha waxaana howlgalkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa meydka nin ganacsade ah oo laga helay meel u dhow wajeer wararka ka imaanaya duleedka magaalada wajeer ee ka tirsan dhulka nf d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegaya in la helay meydka ganacsada soomaaliyeed meydka ayaa maanta la xaqiijiyey in laga soo saaray harada yahuud lagu magacaabo ee ku taal duleedka wajeer waxaana ninkan oo lagu magacaabi jiray mahad cali geedi oo ganacsade ahaa meydkiisa la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada magaaladaasi ilowreedyo deegaanka ah ayaa sheegay in ninkan la waayey shalay lagana afduubtay goobtiisa shaqo oo ku taal gudaha magaalada wajeer lama shaacin cidda afduubka kula kacday iyo sababta keentay in laga soo saaro isagoo meyd ah harada yahuud dhalinyaro ka caraysan falkan ka dhanka ah ganacsadaha meydkiisa la helay ayaa gelinkii dambe ee maanta isku soo baxyo ka dhigay gudaha magaalada wajeer waxayna taayiro ku gubayeen wadooyinka iyaga oo sidoo kale ee dhagxaan ku xiray wadooyin muhiima harada lagu magacaabo yahuud ee ku taal duleedka magaalada wajeer waxaa dhowr jeer sidan oo kale looga helay dad dal afduubtay kuwaas oo inta si xun loo dilo kadib meydadkooda halkaas lagu soo tuuro hay-adaha ammaanka ee dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu eedeeyaa dadka la afduubto ee meydadkooda lasoo dhigo duleedyada magaalada wajeer iyo magaalooyinka kale ee dhulka muslimiintu leeyihiin ee n f d waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsiga magaalada boosaaso oo laga dayrinayo qeybaha kala duwan ee ganacsatada iyo bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay shaaca ka qaadeen in dhaqaalaha magaaladaasi uu halis ku jiro waxay sheegeen in gebi ahaanba suuqyada magaalada uusan ka jirin dhaqdhaqaaq la taaban karo wax walbana ay cirka isku shareereen qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ka waramay dhibaatadan iyagoo tilmaamay in ganacsiga uu u xiran yahay madaxda maamulada ay shisheeyuhu ka dhisteen dalka aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada bashiir waad mahadsan tahay hadalaynta maanta taagan waxay ahayd muuqaalkii kataay balekhbaariya ay maanta baahisay kaasi oo lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah kaasi oo si weyn ugu faafay baraha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale muuqaalkaasi lagu faafiyey mareegaha islaamiga ah kumanaan daawadayaal ah ayaana filimkaasi ka daawaday baraha kala duwan ee bulshada xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga inta barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wasiirka warfaafinta maamulka loogu yeero puntland ayaa weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdibare maxamuud ceydi dirar oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xamse uu yahay xoghaynta xasan gurgurte wax aragti siyaasadeedna uusan lahayn isagoona dhaleecin u jeediyey murtadkaasi aan dhegaysano codka wasiirka warfaafinta maamulka loogu yeero puntland waxaan u malaynayaa wuxuu macalinkiisa u sheegay oo huli puntland ha tegin nasiib daro maaragtay ra-iisul wasaaraha waxa wuxuu u egyahay yani maaragtay wuxuu u egyahay ukun xasan uu samaystay oo kale u eg tahay muxuu ahaay ukunta si aanay u fuuntoobin digaagadda dhashay baa ku fadhiisato oo ama incubator mashiin baa la geliyaa lagu kululeeyo oo lagu ilaaliyo intay dilaacayso marka muxuu ahaaye ukun xasan incubator amaba maratay digaageed xafishisay buu ahaa aragti siyaasadeed ma lahayn marka xasana ma doonayn dalku inuu federaal ahaado dalka in laysku hayo sidii dalka loo maamuli jiray uu dowladiska hore ugu socday inuu ma doonin xasan aragti u gaaru watay xamsena wuxuu ka dhaadhiciyey markuu dooranayay u arkay in aragtidaa la fulin karo wax aragti siyaasadeed aan yeelan karin shaqa uu u diro mooye shaqo kalena aan qaban karin marka xasan shaqadaa uma dirinoo ma odhan puntland booqo ma odhan dalka ra-iisul wasaaraad u wada tahay statiska kale soo mar ma odhanin marka xamsi aragti siyaasadeedna ma laha karti siyaasadeedna ma laha mana madax banaana xoghayn buu xasan u yahay hadda xoghaynna ninka uu shaqeeyo meelaan u dirin ma aadi karto dhinaca kale wasiirka amniga ee maamulka ashaadala diriirka ah ee jubbaland murtadka lagu magacaabo yuusuf xuseen dhuumaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cid kasta oo isku dayda in colays amni ay soo saarto maamulkooda iska dhicin doonaan xilli muddooyinkii lasoo dhaafay khilaafaad uu ka dhexeeyey kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo maamulkan ashaadala diriirka ah ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo colays kasta oo siyaasadeed noqdee oo isku daya jubbaland amnigeed inuu farageliyo waan iska celinaynaa waana iska difaacaynaa wax dhexda yaalla maaha cid nagu leer nagu ridaysana ma jirto soomaaliyana ma kala adkaanayso marka waxaa fiican in laiskala shaqeeyo waxa ummadda soomaaliyeed dan u ah oo maslaxad u ah waxaan dan u ahayn cid sanka laga gelin kara ma jirto soomaaliya waa four pointy five u joojin mayna wax la yidhaahdo ma naqaano anagu mana ma instructionka iyo qaabka duuliga aana kuma dhishno waxaan soo marnay cabdillahi yuusuf waxaan soo dejinay sheekh shariif ayadoon dalka dowlad ka jirin oo baarlamaan ka jirin oo golo fulin ka jirin oo go-aankanagu uu noqday dekeda iyo aydaboorkii madaxtooyadii aan nagala qabsanin si aan dowladda cusub ugu soo dejinno halkaas dowladnimadii aan ka soo bilownay maantay oo puntland ay saaxadda ka maqan tahay oo jubbaland ay ka maqan tahay oo qaatumo ka maqan tahay
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waan ku gudajirnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suyeyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey gobaha la duqeeyey bashiiro waxaa ka mid ah xaafadda xaju zaytuun oo dhacda koonfurta qidaaca sidoo kale xaafadda asabra iyo sidoo kale jabaaliya iyo beytulaahiya iyagana duqeymo culus ayaa laga soo werinayaa waaxda caafimaadka magaalada khaza afarlabaatanki saaca lasoo dhaafay waxa ay sheegtay in tirada shuhadada ee cisbitaalada lasoo gaarsiiyey ay gaarayaan ilaa saddex iyo toban ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo afar tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa afartan iyo saddex kun sagaal boqol siddeetan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afar kun sagaashan iyo laba kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay weerare ayay fuliyeen howlgallada ugu badan ee muqaawamadana bashiirow waxa ay ka dhacayaan mukhayimka jabaaliya dhankiisa taliska ciidanka sahaynada waxa uu qirtay in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ilaa siddeed askari looga dhaawacay dagaalada qidaaca khaza ka dhacay dhanka kale saxiifadda iyo diicood axranood ayaa tirakoob ay samaysay waxa ay ku sheegtay in tirada ciidanka sahaynada laga dilay tan iyo toddobadii oktoobar ay gaarayaan ilaa siddeed boqol oo isugu jira askar iyo saraakiil laba boqol toddobaatan iyo laba ka mid ah ciidankaas waxay ahaayeen kuwa keydka siddeed iyo labaatan isugu jirta askar iyo saraakiil bashiirow waxaa lagu dilay ciidanka sahaynada afartankii maalin ee lasoo dhaafay ee godoonka ay ku hayaan mukhayamka jabaaliya dabcan bashiiro waxaa badan inta sahaynadu ay qarinayaan oo khasaaruhu intaa waa uu ka badan yahay taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo warbaahinta sahaynada iyo sidoo kale hay-adaha caafimaadka maamulkaas waxa ay soo saarayaan tirakoobyo iskhilaafsan waxaase xaqiiqo ah in khasaaraha ay hadda sheegeen uu ku laba jibaarmo inta gaaray xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo magaalada buurdhuxunle salaadiintii iyo waxgaradkii wilaayaadka islaamiga dalka ayaa soo dhoweeyey suldaanka beesha hadame ee dhowaan lagu caleema saaray magaalada buurdhuxunle intiinii nala socotay labadii habeen aynu soo dhaafnay waxaan sii baahinaynay munaasabad heerkeedu sareeyey oo lagu qabtay magaalada buurdhuxunle halkaasoo lagu caleema saarayey suldaan maxamed xasan cabdi bunow suldaanka guud ee beesha hadame taasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeenna codadka caawa idinku soo maqan waxaa ugu horeeya nabadoon axmed cismaan cabdi axmed jihaad oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga soomaaliyeed wuxuu halkaasi ka jeediyey kelimad soo dhoweyn ah dacdallaahi waxaan wada celinayaa qabaylka ee hadamo oo gogashan qiimaha badan iyo martiqaadkan aan liiloobi karin dhigay diyaariyey ayaan u mahad celinayaa waxaan leeyahay qabiilka magac qiimo badan oo ilaahay bixiyey oo ansaar la yidhaah oo dadkii magacaas qaato ka dhabeeya allah ballanqaad fiican u siiyaad haysatiine insha allahu waxaan idiin dardaarma magacaas inaad ku dheganaataan asoo cadow badan leh oo maantii gaala ay doonayso inay idinka dhaqdo marka waxaan leeyahay magacaas cid kastoo qaadata gaala duulaan ay ku tahay magacaas inay ka dhaqdayna diyaar u tahay laakiin ciddii diidda ayaa ilaahay u gargaarayaa intaas kabacdi waktigoo dhammaaday dartiis magaca ansaarnimada soomaaliya oo dhan waa gaaray dadka muslimiinta oo dhan quluubtooda ay ku taalliin dal iyo dibad waa laga warhaaya ansaarnimada marka adinka lama bixinina ummadda idin baxaysaa isku taqaaniin maana waa sida laydin yaqaan waxaan leeyahay jidkaa dariiqaa jihaadka gacanta ku sii haaya ummadda horseed u noqda dadaala inta kalena waa idinku daysanaysaa intaa ka bacdi qabiilka intaasaan uga baxayaa waxaan leeyahay walaalka la duubay ee lasoo doortay ee ummaddan sida qabuulka ah oo faraha badan dhammaan aan loo kala harin waxaan leeyahay dadkan ku soo aqbalay gobollada dhaadheer kaaga yimid kuwanaad ka dhalatay iyo kuwa qaraabada ah oo dhammaan ku aqbalay ee ku doortay lacag maadan si i doorta maadan dhihin ilaahay baa kuu dooray qaboolkaas dadkana ku siiyey allah raxmaanka ahuna maqsadou ka leehay inuu aqbalkaas ku siiyo maqsadou alla ka leehay labada dariiq dariiqaad la martid ummaddaas kugu daba xiran ayuu ilaahay eegayaa dariiqii fircoon iyo haamaan iyo qaabiil inaad la martid iyo dariiqii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo khulafaa'uraashidiin ay mareen inaad la martid ayuu ilaahay kugu kala fiirinayaa macaadallah ilaah wax kaaga ka magan gasha ah inaad dariiqa xun adan marin ummaddaas marka ee labada dariiqo alleh uu kugu fiirinayo dariiqa aakhirana ku anfaca adiga naftaada anfaca ummadaad hogaanka u tahayna anfaca waxaan rabnaa inaad dariiqaas ilaahay weydiisatid sugnaan ilaahay weydiisatid maanta caawa markii lagu doortay ama xafladaada adduunka laga fiirsado waxaan dareemaa in gaalo badani ay taleefonkaaga raadinayso si ay arrinkaas ay wax kaaga dhahaan marka insha allahu allaha ku sugaan leehay wax kalena laguma dooran ummaddan ilaahay qabuulku kuu geliyey kitaabka ilaahay ku horkac annaga dhan ugu horkac ma ahid muxuu ahaayey suldaan qabiil ma ahid suldaan ummad muslimiin oo dhan ayaad suldaan u tahay qabiil ansaara ayaana suldaan u tahay dadka ansaarta lagu sheego beledkoodana waa inuu madiinoo kale noqdo bildaankoodu waa ina madiinoo kale ay noqoto dad badanoo qadka beesha ka fiirsada ama magaceedu ku batay ayaa laga yaabaa inay jayna maraykan ruush ka soo hijroodaan ee markii meelahan soo galaan ay yidhaahaan hana la geeyo dhulkaas ansaarta marka baldaankiinana waxaa laga rabaa baldaankiinana waxaa laga rabaa inay sidii dadkii ansaareedna dadku inay noqdaan beledkun baldaankiinuna beldaan madiino oo kale ah inay noqdaan oo kumanaan qof ay kusoo hirato sidoo kale dadkii ka qaybgala munaasabadda ee kelimaadka ku lahaa xafladda caleemasaarka waxaa ka mid ah malaq muxiidiin xaaji cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee bakool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله يا مهضل مهض بالله ما دمار الله يا إلهي مهنك الله صوني نعمة نعمة دمانتين نعمة tomowgtii toqorsan uniska jarta nicmada ilaahay ku baada oo mahadintiis mayn mahnagay dowladan islaamiga ee xarakatu shabaab almujaahidiin runtii nabagaanin sheegi naaska ninka shubriin ilaahay nimun shubriyaa nicmada la galay haddii uun elin dadkanka nool barayga afrika ka nool oo muslimiinta dhibaatada dhatay yaala jartay ama gaalani hayti oo waalid ee dalka qabsata fadaasani hayti iska dirtiraasi wallaka ugu hormee ilaahay maysawni keewaalay culummadii nkati aragtiyeeda hayti ilaa heerkan walaha diiran oo hatana unsurun hamiinkee maskantiyo ka fikirahayaan oo ka dadaalahayaan logtiyo umbeelahayta owlaadiyo iyo qurabo inshaalla kadahayaan keliya ata ini kitaabka ilaahay kornaqdo muslimiinta macisowa yoona mahanage may ballanaa jazaahumullahu khayran canna wa can alislaam yelan may kale ma hadday kadha jartee geeka maroogne xafladda alamasaarka walaalaha beelweynta reer hadame oo suldaanka alamasaarahaya kiidi muslime dalka roogay masjibada roogay iyo alamasaaradahaayana dadkan muslimiinta aan ka weerin oo waanan dhabar adeegan walaalkii shahiidi raxmatullaahi calayhi madi shahiidi aan la garaawna in la fadheena kaheenno iyo in walaayadii aan markii qaadeenno la kaheen waan waqti dheer anka qaadan iyona aan mahadnage mahadu ku bacda anoo ka hadalaw afka walaayada islaamiga ee bakool anoo ka hadalaw may hadhowaayay ugu horeyn may hadhowaayay wufuuduku shalkooyti gobollada kala duwan oo islaamka muslimiinta ka nool oo han oo la qayb galay oo safarada dheer hamareen iyo dhulka roobeeyi dhulkana dheeri laha kabahi ajib man dacaaka way diintaga ku midata haddii naqiib eeyi haddii culmo eeyi may ballana hadhowaada may lay taakiidiyahaye boorkan kan iga goran walaala ee reer aadam afkusha dadka hadlaaya aniga gobolka ku hadlaaya gacmo furum ha ka dhowaada deegaan la sii goynne muslimiinta leedo ansaarley ha ka dhowaada deegaan iska duuban wasi walaayadiis ha ka dhowaada jazaakumullahu khayran dadka gobollada imiga ku ay kala tan kale walaalihii may hadda horena reer hadama malaaq guud ama suldaan guud oo reelkiroon dhahay oo muslimi hadda hore anno annoo ka hadalaw walaayada afka sheekada oo nuqabada oo walaayada islaamiga guud ahaan bakool ka hadalaw soomaaliya dadaan ku hadala doonay walan rooge madhagalaa lankii haysin had doorteen oo umuto ini kitaabka ilaahay ka hogaamiye had doorteen unuuna siina doornay waana aqbalnay waana siinaga hadalnay allahu akbar allahu akbar ونين قالني وانا سينا دورني وانا سينا على مسارني اقبل يا سنن حدوا ولن تسدها ولا كما ان لها غردين لان كفيل رد اسلام كان ولوي مسلمين وقتي ذات لك جار حتى سفر باس مغال بلا قول غدري دي ارو سدي حالكي انت سدي وبلا سدي باور ارتي ولا لسر دك مسلمين سفر كي كوكي بداي ما لان كلام فيلا اصل شيء درس ان غردا غار هانن بدي بكوله حتى اودي رير جيرون غودا حتى درسنا انا سين كلا دورنا سين كلا دوايا ان شاء الله ملاكن وملاك جيرون ملاك مسلمون الله allahu akbar malaag muslimu malaag hadamu malaag jiroognay malaag aywanin walaalka may lahaa si walaalay hore kiinka dardaarmay kiinka dardaarmaane walaalka hore kaalmay sidaas in ilaahay abshidiisa haata may kala dardaarmay ha ka gebagabaayay walaalaha qabiilka doorad in la garab jiro hata wal sheeni annagana wal sheeni wal ku tabay annaga walaa shaqada aan baahin sheena uga fududi laakiin garab surunka iyo la shaqeeyowka hindooje i garab shay midiga in khayr lanka kaalmay ka dhawaan leh kan dheeraan leh muslimiinta guud baan ka baagay nimiya wan ilaahay nicisay kitaabka ilaahay nicisay araga haytan geeka makaanada rooga halkii qabiila dawladnaga ciisadan isharaftaan laka nool wal meelkaa lagu sheenay mis gaalaha ku dawr sidii mis arab lah ku qaadi dadka muslimiin ala roma ka jaraan halkan inta laga dheekaay masaajidida horlan dhisaay malaaq la dooraw etila ilaahay jari hoob ilaahay diinshayla ka sheegi kitaabka ilaahay balla ka sheegi nabaga haaye curfadin hanindiraayo amarkii ku gohaasa la ereen islaamkan koraan qaaday ciisay malaaqe qaabkan la dooradahay sidii marna horbulan arang yalan dooradahay daha gadaalshayna ma ahatan iyo doolarna malka dhiibow sifo la ilka dooradahay bise sifadiina nee maanka baagana dadka muslimiinta ee nimiyow kitaabka ilaahay ni ciisay hadiir kitaabkan ilaahay ni ciisay ilaahay ni sharafi ilaahay ni karamay gaar ahaan dadka baayba kolka nool niyow wali dhiman halka loo dhahay kitaabkan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal markana cododkeedii ku soo maqan waa salaadinta kale ah suldaan ibraahim malaaq suldaanka beesha hubeer suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka beesha luwaay iyo ugaaska guud ee beesha macalin weyne ikhwaani allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh uma intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakatulshabaab almujaahidiin intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa beesha weyn ee reer hadamo oo maanta xafladan qiimada badan dhigtay runtii arrintaa maanta aad samayseen waa arrin wanaagsan kalsoonida iyo wanaag aad soo bandhigteen waad ku mahadsantihiin waxaan arrintaa ilaahay idinku galladaystay markaad u istaagteen jihaadkii maanta cidda waxaa lagu tilmaamay inta badan laba gobol inay degan tahay laakiin haddii dib loo baaro hiligii jihaadka uu soo baxay gobolladii koob iyo tobanka walaaya oo dhan way ku ayman tahay cidda waa waa ku dhan tahay waxaana warkaas iga keenay ragga saraakiisha ah oo jabhadda horwado ama askariga ah gobol aan ciddaan laga heli karin aysan jirin aaminsanahay geeska geda ha noqoto ama mudug ha noqoto inta u dhehaysa gobollada dhammaantood marka intaas aad baad ugu mahadsantihiin waxaa kale intaas ii dheer nimcada maanta aad hesheen ilaahayna wuxuu leeyahy waintuciduu nicmatallaahi laa tusuuha nimada allaahowna siiyey markaad ku shukriseen dhallinyaradiina buraarujiseen waxbarashada iyo jihaadka maanta ilaahay saanuu noo bedelay magaaladiina hadda inta ku taallo intaa hadda la soo maray annaga waxaan u badneen jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo bay safaradayna meeshay u badneed laakiin magaaladan hadda qaabkay u dhisan tahay iyo bulshadeeda qaabkay u nooshahay wanaaggan isma lehen bakool magaalo noocaanaa jirta isma lehen laakiin waxaa idinkaga muuqataa koryeelidii kitaabka ilaahay aad koryeesheen magaciina dalka iyo dibidda uu joogo ansaarnimada ah ilaahay idin soo bandhigay middaa midka dheer waa laydinka sugayaa insha allah waxaa intaan ku darayaa maanta halmaad waa idinku qabsan lahayn runtii walaalaheenaa nahay inaan rug idin sheegno suldaankii aan loo soo aarin haddaad haflad dhigi lahaydeen suldaane maanta far baa idinku laabnaan lahayd allahu akbar laakiin waxaa ilaahay fadligiisa ah suldaankii ninkii dilay markaad soo disheen meeshii suldaanka uu ku dilay aad keenteen oo la jijiiday aad haflad dhigateen allahu akbar allahu akbar qaabkaaad u samayseen insha allahu qabaayli badan waa idinku dayin doonaa haddii ilaahay idmo marka farxaddeenna waa intaas waaye waxaa kale marka sii dardaarmaynaa suldaanka la doortay maanta xil ulusaa loo dhiibi sida annaga shalay uleesna loo saaray ee loo saaray asigana waxaan leenahay hilkii lagu saaray ilaahay kuu fududay walaalaha inta ku jira waxaa ka daran kuwa qoraxda taagan oo bannaankan taagan intaas dhammaanteeda xambali ay ugaasay suldaanka u qabaan waay iyo walaalaha muslimiinta u imaaday asigana waxaan leenahay waan kula dardaarmaynaa waxaa mujaahidiin ah oo inta ka dhalatay gobol kasta ay maanta taagan yihiin ninka hoos imaan doona waa adiga in laga warqabo si walaalihii horaan u sheegeen iddana waxaan leenahay walaalkii sidaa u qaadeen inaan idinla qaadnay haddaan nahay reer gabasudahan allahu akbar marka walaaleel waa mahadsantihiin anigoo hadda safarkayga dadka ugu dheera inaan ku jiraa laga yaabaa si walaalka waaliga haddaa u sheegay safarada aan soo galnay hal maalana ma dareemin uu dhahay annaga hadda safarka aan soo galnay farxadda iyo nimcada aan ku imaanay dareemadna ma gelin haddan hadday noo dhammaato waxaan rabnaa inaan sii hoyno dad daal iyo wax ka sheeganayo ma dhihin intaas maxaa keenay ikhwatuliimaaniya ilaahay subxaana wa tacaala nagu abuuray camalka aan samaynayn ikhlaas allah nooga dhigo kulankeena kii barwaaqay iyo bashbash idin noqdeen allah idinka dhigo alxamdulilah ilaahay aan mahadnagaan allihii unoon dalbana musugnii waali aan mahadnagaan amnigan istiqraarkan na sii oo minibadinii kulmi xafladii sharafta lehnii kulmi allah saan mahadnagaan mahadliinka u korn ilaahay isku leh bacdallaahi mayaan mahadnagaane bacdallaahi mahaddaasiisiin iskuullaatan kale khaasatan dadka ugaaskan dooradii dad eed sharafan le wanaag badan deeqsi e geesiyaal e iyo laka ogi
laakiin isin doorateen haddan tan qarashan ilkabi unun markhaati ku ana waana safaylinahan dhawaayan in lala shaqeeyo shughul riyuunka la siin galkiisa riyuunku walaa yar hor ku jartaan maanaa riyuunka la mid walaa hoob laha wal sheego bilaawe isina dhuu duwaasana wal sheego ku badan ay dhaafo insha allah magmaagdiin hanuun laha gaadeegda in suldaankan lala shaqeeyo gacmo furan lakala shaqeeyo booskii walaalkan lankii shahiidii ownun hilmaamo doon cabdulaahi madyarhaayi ilaahay shahadiisa ku aqbala yusiilan ku faylelo ku fadahay lankan ilaahayna kawaalaana safar kolkaabanga madaasagalanay madaraaw warkeliin sheegayna maqaajay ciidanka farahay reer abooga doobka ah saara doonaan si aanan lahay ilaahay towfiiqdaas muwaafiji وآخران إلهي أن محد يعني سبحانه وتعالى محد بالله وما دمان الله أن إنك نعمة يي نعمة أصلاً كوين نعمة الإسلام والإيمان تيدي موغتي تيدي كرسمان إنك نعمة يي الله محد أساس كله محد على كذب فرحة لين كوبا كرنا لكن موجية هاي شعارة مسلمين تا وفرحة لين كوبا كرنا walaayada islaamiga bakool gaar ahaan ee amiirkeen cawaweeda aan ka sarreeyo xarakatal shabaab mujaahidiin dowladda islaamka miirsheen ka sarreeya waaligan gobolka aan ka hooseeyo ciddiha ka shaqeeytay iyo beella iyo guddigii ansaartiba maylana jasaakum allaahu kheer kheer ha ka shaqeeyteen waan ka dadaalnay idun suldaankun hata la doorahay suldaanka ku horreysaayabayna laan kheer badan ahay labanaadingamang malayaw kaftig maalyacaniya bagiya gobdilaahi madyal erin eramang malayaw shaksin horaskala safarna nisu leena guud ahaan naarta duufaan horaskala safarnay binaadin haddii ada barata fadaasu safara lala gale qariibadan asla galni laan kheer badan ahaay laan hilmaamana mahayna ilaahay ba dooraday ilaahay mayn ku baryaane jinatul farsoodin ilaahay koraabiyo ehelkii ku damboyon ilaahay walbarka laho diintiseed ku laho diinkan gargaaro ilaahayna kawaal beel isugu tabina ini ilaahay gadaalshay ardayn fasaadine beel barka badanoo suldaankiiyo doorati hogaansantay diinkana ku hongaamiyey markaawta ilaahay kawaal allahu akbar allahu akbar allahu akbar intaas kadib lama kalmooday dardaarame beel horta si liin sheegay dirista meedan barka badanta ha ka dhagalaasa lan ka dhagalaya afjaaf la laga badaw maaha ka dhagalaasa kii la kabta maasa kii dhadareerase lan humo ama arday soondhubaho ama darisaba maaha dariswana dariswanaaga laga sheegay mudunta jasaakum allahu khayr aansaarnimada laga sheegayna hatee muslimiinta dhammaan ama geeska afrika markaataba isku lena laakiin aftagay hodhay meere malaag ma daba kaaso laakiin ma daryaarase ti abtaga erhaay ogdaado maray malaagobade lama daba kahaw helkama kala doodow laakiin madaryaalo ay dhiinay eeda markun alleen hooba karsanaay ti wal sheegiba ay dhiinay malaag uun sharafta leh culmada ganacsiga oo la ammaanahayo oo min shay laha kubiyo kitaabka ilaahay ni dadka hongaamay bannaanka laansuri maylanaa reer awkay reer abogay hadama beelansaartahayti wadada wanaagsan oo liin doorada halka garabsurmoy antaas meelo guud aan dildaaraan lana suldaanka may lana wala imtihaamu adama dooran ilaahay kiin kaalme marna ku jiisteeg lana garabka waana maaga waana bidin laal kariim suldaan muslimiinta muslimiinta shan walaad muslimiinta dhahay to jarta oo aan ka shalahay lang masuule oo muslim lan ka muslim oo masuulanay dabka muslimiinta dhonga dhahay lamal war sabab koy tolga hadde biyo muslimiinta dhonga dhahay orki muslimiinta dhonga dhahay gurbago barada gaal wala ka garbeela kaay saaran waa masuul muslimiin aata ono masuul kaanata garab kaanata maagaanata haka dhawaayana sidii beela kiin doorati yaw nina kiin lagaana kiin doora allahu akbar allahu akbar
ugu dambeynna waxaad ku soo dhowaataan tixgabay ah oo munaasabadaasi laga tiriyey handhowa laka aragaw iihumnawa laka gobsadaw hebedka laka hisaabtamaw xayaatadan allihiina sii xamduusiin sugnaati allihii humaantanoo iilay hebedkan haqaniinka sharahi hayaatadeenna xawaalku dembeehiye xamduusiin sugnaati hoolkan quruxda badano hoog iyo xantaliin huray handho wereeriyaw xafladan xeersha sareeyo xiisadeen dhammaadan xaadarlankiin haynana xadalanka bogsadaan halyeeyada xadamana hogaanka doorado haaya hawaalku hor xaadar allii haniika kaweeli xamduusin sugnaati haan halyeeyadiiyo haqan surumeeno humaanta diidan horumarka wadashoona xayaatadiion huri xaafadda roogaw ii xaaslada seehadawna hawaalku dooradii xurriyad anigaadadaano haqe iska maamulan maayo hadal kala diidi xabashada etoobiyana xamar anti degde hemi iyo kubey xuduudiye dheeray hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati haan halyeeyadiiyo ii xaasasyo haqdha difaacoushay hore inka badhame haqdha difaacoushay hoog ii hanto un huray huju isku dheeri hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati haan huteelayo galen xarooyinkiyo weeraren halyeeyada kushahiidi xasuuga gaalan jeysiden xaflad ii lama hadalsho hanka kooba maana hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati haan haruunti oo xudur ette hirka mooragaabe ii hoobadka madhaayto hoojo degaw hag jeelan ii hukun wanaag horay liinka qari hadal ii harbana xabasho horbunku kurooyn xaafado buurdhuxullana hoolka dhasaday xafladka gobsaday hogaanka dooradi hogaamiyaajona humaanun horseedane haqaan socdaayo xabasho aniiska dhiibaan hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati xarar ii arda sababo horay uni an lahaynay hoogaadha nookaxaaysada xabashada etoobiya heliidan dembe xeebta soomaaliyeedahan doodohayta hadalkaas jawaab celintiis handho haan dhahankahaaya hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati xamar ii hargeysa xaafado nairobi xarar ii hoolka arda sababa haan hureeyowsho halyeeyadiyo ii xaasasyo heegaanka jaran hadafkaas ani haqiijan ii hawaalantiin guuran maaya hadal kaleed aniin furnayn hadama allii kaweeli xamduusin sugnaati haan hodantanimadiyo qaban ii halgensho hiddiga kumuugata harbii hiila dagaalliinka kooyaw heeddo howado maraasoba habaacsanaan kuwayti habashada etoobiyana hog inti ku hedha howadaneen ku qabna hadama allii kaweeli xamduusin sugnaata xamdiga bacadishay hedlaga gaaban hadalka ha koobay xarafka ha gooye hadalkiin muku daalayo xiisidingma oo dhammaadaso xagba inti ka sugantiin hawaalaan guurame hadhowaada sikinka ii socda saacadda dhammaado hayte soodkay socodyay saangaha jaray safo kale sabankii saraska etoobiya sariyi gaalo dhistay saliiban hirinyi samaanhaan ku sugaan sagiir iyo kabiirba sabankii saraska beekaamka sartiyo ka qaaday saaxada jihaadka saacadiinku waayan soomaali gudaajena saliib iyo sanamdhiinsa juudow saayku kuweeli suurado qur'aanka sunankii saxiixeenka barashadiyoona safarlaanka galow sanaadihiisin latingii sagaawanimadiisin qabtan saadaniinday ku yiinyin sanaado hoolka liindhisi sawiro suurado badan sida koraaso liinsafi suufka dhahaka socdow suurooyinka malabka subagii suusaga gaala sakeedhadha kuwada saaxo wadha roogaha soko solonno suuqa werino surun baan dhammanayna sanadkay inti jari safarii socdaal badana dhahaayay soomaali badana saanta madka daray sarsarka lagudubay sabaddu weeldhadaysa oo kale iindhamanta gebagabada wakhtiga iyo gunaanashada hadalkaee goobtaha surina garaawba aysan qobanay gobonnimo geed nololeedaha gumaysina godmogda-ow geesa fool adagoo garnagsiyay wanaagsanyi garaajay fariiday goodaliinka waabsadaana guulguulna galantisun kuligeeradaana guulshayna gobonnimo liin abuurdaw goobo jihaadka geegi seedona guulshay garaaw haniin qobadaana geeran ooyaw gurishay lankiintia kubaa garaajay kiyaadha gunta hadama gebar ku dhalati guuranaadoy goobooyinkiyo galan ii geesanimadiyo qaban galantiyo qaadeen goobtan gudaasha geeko ilama gobay maaka kooba maaso gordon hayinku gaat gaaladi ganfuurteega badanaaytay goole dunidan goolku ku dhaliidi geekaniiskat guru muslumiinay goob kasto kiyaala gumaysantili giliyoona gee horooba go'aanha ka gaadadi gaashanliyaal iidan i gaardisyaal garaadan hirinta gordon aniiska sheene geesa siinku dhalda garantan qaaday gebkanakay geere dhadhansey godnaare dandiri gumaysigiina geeko ku ibi geesa fool adagoo garnagsinyay wanaagsini gurishay lankintia kubaa garaadsay kiaale guntahadama gebarkudhalati guurinaadoy
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu